waxaan ku jirnaa konton iyo afar ilaa lixdameeyo soomaali ah shan ama adiga ilaa labaatan ama dhowr iyo labaatan maraykanka gudihiisa laga soo qabtay inta kalena waa niman dhalinyara oo labaatan jiraah hal oday oo ku jiro ilaa laba sano in ku dhawaada ku jiraan dhitansunada ay ee baalkii ice ku jiraan oo xuduudka kasoo tallaabay mexico ilaa laba sano nimankan meesha waa ku dhigtoon yihiin qaarkood kaysas maxkamadaha u socdo safaaradda soomaalidana waxay u samaysay travel documentiyo ayagoo xataa aanan xaqiijin nimankan inay soomaali ay yihiin ayagoo u fududeynayo ice in nimankan la tarxiilo annaga wax kale ma rabno ama in maaragtay nala wado waddankeena nala geeyo ama in maaragtay dibadda nala naloo soo saaro saddexdii habeen afartii habeenba diyaarada nala saaraa detention kaleo state kale ku yaalaa nala geeyaa ama michigan ama texas ama arizona ama louisiana ama minnesota maalinba meelaa nala geeyaa hadda laba beri ka hor waxaa nalaga keenay el paso texas hadda waxaan joognaa coastal bend oo corpus christi agteeda ah hadda waxay leeyihin arbacada waa basaan saaraynaa houston aan geenaynaa houston oo diyaaradda ka saaraynaa oo waxaan idin wadnaa louisiana meel la dhaho alexandria extation area marka intaasna waxaa noo dheer meel walbaan tagno askar ma sugayso oo xabsi walba cusub na la geeyo askar diyaar ah oo iska aaminsanba soomaali dhib badana ladiin keenayaa oo pepper spray sunta indhaha dadka lagaga buufiya xabsi walbaan tagna nalala sugayaa ma aragtay kitaabo ma haysano saliyo ma haysano waxaas waa waa ragaan isaga nahay waa ka bixi lahayne waxa dhibka nagu haya annaga waa safaaradda soomaaliyeed muqdisho waa inay ogaataa safaaraddan inaysan hadday muqdisho ama dawladda soomaaliyeed ay ku og tahay in safaaradan maraykanka joogta ay travel documentiyada u sameeyaan qof muwaadin soomaaliyeed inuu yahay in kale aysan xaqiijinin markaas eedda waxaa qaadanaya waxaa wasiirka arrimaha dibadda qaadanaya annaga waa la hadalnay gabdhaha jooga safaaradda waxaan nidhi maxaad ugu fududeynaysaan nimankan hawsha oo travel documentiyadana ugu samaynaysaan annagoo maxkamada noo socdaan fagaas dowladda soomaaliya safaaradan iyadaa halkan usoo diratay oo maraykanka dabcan tallaabo dowladda soomaaliya aanay ogeyna safaaradeeda dibadda ah ma qaadi karto haddaanay wax qaldan jirin lakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga xagee lagaa soo qabtay aniga waxaa laiga soo qabtay minnesota eden prairie minnesotaan deganaa oo dhowr iyo labaatan sanaan deganahay removalan ku joogay maaragtay laakiin tayda waxaaba ka daranba niman aan meeshan ugu imid oo dhalinyaraah oo labaatan jiraah oo oo laba sano xabsi ku jiray intay xuduudka kasoo gudbeen maaragtay mexico oo laisaga haya meesha oo removal ku jooga almost two years macnaha waxay ku joogaan sharcigii baa loo diiday marka waxa waxay musaafurin bay sugayeen sharcigii baa loo diiday musaafurinay sugayaan habeen walbana diyaaradaa la saaray magaalo cusubaa la geeyaa wax ka warqaba ma laha annaga looyaro iyo xaasas iyo saaxiibaaba noo jooga maraykanka nimanka meeshan ku jiro haddaa aragta nimankaasaa u baahan in dawladda soomaaliyeed ama ay kala hadasho maraykanka inay ufududeeyaan musaafiriska ama nimankaan laga soo daaya meesha wax loogu hayo anu ma garanayo laba sano qof ma aragtay xabsi detention isaga jiro weligay ma arag marka xaaladda xabsiga aad ku jirtaan waa sidee nolosha niyow nolosha waa hadda xaloo kale xaloo kale ma seexan xaloo kale oo dhan ma seexan air condition hawsan hawada qabowgay nagu daaraan maaragtay ilaa salaatid waxaan ka tukanayna waa soo jeednay marka waa wax iska joogta ah oo maaragta nin waxaa nala jooga diabetiga sokor qaba saddexdii cisho afarta cisho hal mar insulin in la siiyo aduu dagaal joogtaa ku jirtaa maalin walba oo maaragtay haddaa adashana meel oo qolol yaryar oo waxay qabaan qabaan oo dadka lagu cadaabo qololkaasaa lagu gelinayaa kitaabo ma haysano sijaayado ma haysano waxyaalihii basiga ahaa oo maaragtay qofka maxbuuska oo u baahnaa xataa ma helno marka nolosha kale waa iska maaragtay cunto xumo iyo hurdo xumo iyo waxaas iska jiro maaragtay intaasun baan qabnaa me wax kaloo xun ma jiraan laakiin nimankan dhalinyarada ah maaragtay ni o nimankan dhalinyarada meesha ku baaba'san ha laga saaro wa waa gartay xaaladda aad ku aragta dhalinyarada aad sheegaysay xabsida ku jirta ee soo tahriibay waxaa laga yaabaa kuwo kale oo badan oo hadda ama meelo wa nabad nabada jooga ama wadamo south africa oo kalea jooga oo iska shaqaysta inkastoo noloshoodu halkaa xataa khatar ay ku jirto mararka qaar lagu laayo ku fekeraya inay soo tahriibaan oo latin america soo maraan oo kadibna ay maraykanka soo galaan maxaad kula tali lahayd dhalinyarada new waktiga hadda la joogay iyo xukuumadda maraykanka hadda joogto maxay ahto qofka soomaaliga ah especially dhalinyarada hadda nimankan waa wareysta lacagaha kasoo baxay sideed iyo toban kun labaatan kun iyo maaragtay dhibka ay soo mareen brazil peru ecuador nicaragua guatemala mexico naxamsilca ay soo mareen qaras kasoo baxay iyo markii inta imaadeen sida loola dhaqmaayo uma qalanto uma qalanto nimanka dhalinyarada soomaaliya jooga ama afrikadaas jooga oo dhamaca hadda meeshaan kaga jira waxaan dhihi lahaa waktigii maraykanka la imaan lahaa maaha hadda waa wakti aada u xun marka anu waxaan dhihi lahaa si fiican maaragtay uga fikera ama mar kale usuga hadda ha imaanina maraykanka meel la imaado maaha